فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa kowda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaannu ka naqaanaa dalka urdun oo ka mid ah dhulka barakaysan ee shaam waxaad dhegaysan doontaan xalqada labiyo tobnaad ee taxanaha fasiiru waa kuma saxaabiga jaliilka ah ee bilaal binu rabaax waxaad dhegaysan doontaan warbixin aannu ku soo gudbinayno taariikhda saxaabigaasi inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybta saddex iyo tobnaad ee taxanaha gargaarka degdega ah ee uu soo jeediyo mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aynu ku horayno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaannu ka naqaanaa dalka urdun oo ka mid ah dhulka barakaysan ee shaam waxaad ku soo dhowaataan xalqada labiyo tobnaad ee taxanaha fasiiru الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات urdun waa dal ka mid ah dhulweynaha barakaysan ee shaam waxay dhacdaa galbeedka qaaradda aasiya juqraafi ahaanna waxaa lagu tilmaamaa inay u dhexayso jasiiratul carab iyo shaam qayb ka mid ah dhulkan ayaana la raacsiiyaa dhanka jasiiratul carab marka laga hadlayo waddamada urdun ka kala xigay jihooyinka kala duwan waxaa waqooyi kaga beegan dalka suuriya halka galbeedna uu ka xigo dhulka filistiin barigana waxaa kaga aadan ciraaq koonfur iyo bari qayb ka mid ahna waxaa ka xiga dhulka xarameynka ee uu ka arrimiyo maamulka aala sacuudda dadka ku nool waddanka urdun waxaa xilligan lagu qiyaasaa sagaal dhibic shan malyan oo ruux kuwaasoo in ka badan laba malyan aanay ahayn urduniyiin oo keliyana waxay qaateen dhalashada dalkaasi waxay urdun dacalka ku haysaa gacanka alcaqaba iyadoo magaalada alcaqaba ay dhacdo xeebta badda cas waana jihada keliya ee ay urdun badda dacalka kaga hayso amaa magaca urdun waxaa loogu nisbeeyey webiga weyn ee al urdun oo dhaca xadbeenaadka galbeed ee waddankaasi marka laga hadlayo aasaaska dalkan si la mid ah dalalka kale ee shaam oo ay gumaystuhu kala qaybiyeen waxaa qayb ka ahaa go'itaankeeda dowladda ingiriiska sannadkii kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii ayuu cabdallah ibnu xusein oo ku daabnaa boqortooyada ingiriiska wuxuu aasaasay imaarada bariga urdun oo markaasi qayb ka ahayd filistiin oo uu ingiriisku gumaysanayey laakiin sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii ayay gooni u istaagtay oo ay qaadatay magaca boqortooyada haashimiga ah ee urdun markaa dib loo raaco taariikhda islaamka wuxuu urdun ka mid ahaa meelihii martigeliyey futuuxaadkii islaamiga ahaa ee ay horboodayeen jiilkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim intii uu noolaa suubanaha sala allahu calayhi wasallam ayay kolonyooyinkii faatixiinta ahaa soo gaareen halka ay dhacdo urdun khaswadii mu'tah ee ay kutubta siirada iyo maqaasidu diiwaan geliyeen ayaa goobta ay ka dhacday oo lagu magacaabo mu'tah waxay ku taallaa gobolka alkarak ee xilligan ka mid ah dalka urdun waxay khaswadii mu'tah bilow u ahayd dadaallo ballaaran oo ay muslimiintu ku bixiyeen sidii dhulka shaam looga dhigi lahaa daar islaam oo uu tawxiidku ka taliyo alleha ka raali noqdee labadii wasiir ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee kala ahaa abuubakar iyo cumar ayaana dadaal badan ku bixiyey xaqiijinta hadafkaasi abuubakaru sidiiq radiallaahu canhu wuxuu ka dhigay jabhadda shaam mid furan oo shaqaysa cumar binu khadaabna wuxuu sii anba qaaday ilaa uu allaah ku guuleeyey inuu gomadaha islaamka ku qotomiyo shaam dadaalkiisana wuxuu ku soo khatimay guul taariikhi ah oo ahayd furashada iyo xoraynta baytulmaqdis iyo masjidul aqsa ashariif dalka urdun ayaa mar ka mid ahaa wilaayadii shaam ee ay muslimiintu ka talinayeen saxaabo badanna ay degeen kuna geeriyoodeen tan iyo xilligaasna wuxuu dhulkani ahaa meel ay mar weliba u soo hanqaltaagaan cadaawaha saliibiyiinta ka soo duulay yurub imaaradana ka dhisay shaam ayaa meelihii ay la wareegeen waxaa ka mid ah dalka urdun halkaasoo inta badan horaan lagu tirin jiray qayb ka mid ah falastiin xilligii cuhmaaniyiintu maamulayeen muslimiinta waxaa dhulka shaam loo qaybiyey saddex wilaayo oo kale ah dimishiq daraabulis iyo xalab dalka urdun ayaana hoos tegi jiray wilaayada dimishiq kacdoonkii carbeed ee ay gadaal ka riixayeen reer galbeedka laguna doonayey in lagu rido dowladdii cuhmaaniyiinta ayay qayb ka ahaayeen qabaa'ilkii degganaa dalka urdun siibaa qabiilka alxuwaydaat oo ka mid ah qabaa'ilka ugu waaweyn ee degaa dalka urdun aas-aaskii dowladaha casrigan ka jira dunida kadib oo ay urdun noqotay dal gooni u go'an waxay qayb ka ahayd isbeddelladii ka dhacayay dhulka falastiin ee ku soo dhammaaday in dhulkaasi loo gacangeliyo yuhuudda xukaamtii urdun ayaana difaacan waayey daanta galbeed iyo alqudus kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayay dowladaha carabta gaar ahaan urdun suuriya iyo lubnaan waxay heshiis buuxa la saxiixdeen maamulka yuhuudda ee xoogga ku qabsaday filistiin heshiiskaasi ayaana ilaa iyo hadda ah mid shaqaynaya waxayna sidaasi urdun uga mid tahay dowladaha ilaaliya amniga yuhuudda xoogga ku haysataa filistiin haddii aannu ka hadalno magaalooyinka iyo gobollada dalka urdun waxaa dalkani uu ka kooban yahay ilaa iyo laba-iyo toban gobol waxaana ugu caansan cammaan oo ah caasimadda irbad azarqaa alkarak alcaqaba iyo kuwo kale dadka ku nool waddankan waxaa lagu tilmaamaa dad leh gobannimo iyo diinjacayl inkastoo uu dusha ka haysto maamul uu gumaysi habay oo isticmaar habeeyey
به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan waa kuma saxaabiga jaliilka ah ee bilaal binu rabaax waxaa taariikhda saxaabigaasi warbixintan ku eegaya wariyahayna yaasir cabdallah
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة bilaal binu rabaax alxabashi wuxuu dhashay saddex sano kadib sanadkii maroodiga ee ku astaysnaa duulaankii xabashidu ku soo qaadeen kacbada wuxuu ka mid ahaa raggii ku soo hormaray islaamnimada waxaana la wariyaa in maalin maalmaha ka mid ah maalmihii rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo abuubakar ku dhuumanayeen godkii duleedka maka ku yaalay in bilaal oo arijir ah soo maray goobtaas nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey inuu caanaha ariga u liso hase ahaatee bilaal wuxuu ku yidhi mid ka mid a caanaheed oo aan ku nool ahay ayaana aniga sadkayga ah haddii aad rabtaan waan idin iithaarayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa riidii bilaal ka lisay caano badan oo ay saddexdoodu ka dhargeen arrintaas oo ka yaawisay bilaal binu rabaax markii dambena wuxuu nebiga u bandhigay inuu diinta islaamka qaato sidaasi ayuuna bilaal ku islaamay wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam kula teliyey bilaal inuu islaamnimadiisa qarsado laakiin goor dambe ayaa la ogaaday dadkii uu u shaqaynayay ee addoonsanayay ayaana tacdiib daran u geystay marka laga hadlayo makaanada iyo fadliga uu bilaal ku dhexlahaa islaamka waxaa ka mid ah inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu maalin maalmaha ka mid ah weydiiyey bal inuu sheego camalka ugu rajada badan yahay uu qabtay maadaama uu shanqarta bilaal ka maqlay rasuulka jannada dhexdeeda bilaal ayaa sheegay inaanay jirin weysaqaad uu weysaqaatay maalin iyo habeen ilaa inuu dukado intuu allah u qadaray taasina ay tahay camalku uu uga rajada badan yahay waxaa intaa u dheeraa bilaal binu rabaax inuu ahaa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xilligaasi ka dhignaa sidoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda islaamka cumar radiallaahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray bilaal waa sayidkeena waxaana xoreeyey abuubakar oo isaganu sayidkeena ah wuxuu ahaa qof tawaaduc badan oo isdhuldhigis badan marka wanaaggiisa iyo khayrkiisa la sheegana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay uun qof xabashi ah oo daraadna addoon ahaa marka laga hadlayo jihaadka iyo halganka wuxuu allah ku sharfay inuu ka mid noqdo mujaahidiintii kasoo hoos dagaalamay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo islaamkana dhidabada uga aasay dhulka jasiiratul carab markii uu suubanaha sala allahu calayhi wasalama geeriyooday khulafadii raashidiintana ay isaga kala dambeeyeen hogaaminta muslimiinta wuxuu bilaal isagoo mujaahid aan culays badnayn kasoo hoos dagaalamay raayada towxiidka islaamkana wuxuu ka gudbiyey xuduudda jasiiratul carab wuxuu ka mid ahaa saxaabadii xaadiray furashadii baytulmaqdis iyo xureyntii masjidul aqsa shariif ugu dambeyntii waxay geeridu ugu timid isagoo ku sugan dimishq sanadka markuu ahaa sanadkii labaatanaad ee hijiriyada wuxuuna ku geeriyooday dhowr iyo lixdan sano allah ha ka raali noqdo maalinkii geeridiisa saacadihii uu sakaraadka ah waxaa argagaxay xaaskiisa laakiin isaga wuxuu tilmaamay inay u tahay maalinkan maalin farxadeed maadaama uu la kulmi doono nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi canhum
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة
ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddex iyo tobnaad ee taxanaha gargaarka degdega ah waana qaybtii ugu dambeysay ee taxanahan waxaa soo jeedinaya digtoor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed
زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد درسيجيني سدح إطبنات waxaan ku qaadanaynaa kaadi saare ama kateeter kaadi saare ama kateeterka waa qalab loo isticmaalo soo saaridda kaadida waxaan loo qeybiyaa laba nooc oo kale ah mid bir ah iyo mid canjir ah haddaba marka kan birta waxaa loo isticmaalaa qanjirada ragga oo weynaada halka midka kalena loo isticmaalo rag iyo dumar iyo caruur intuba sidaas daraaddeed marka si guud wuxuu u kala baxaa laba nooc ee labada nooc marka mid ayaa bir ah kan loo isticmaalaa ragga dadka markay da-da konton ilaa baaf wixii ka badan ilaa lixdan toddobaatan ay gaaraan inta badan brostetka ama qanjirka ayaa barara wuxuu sameeyaa waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa brostate magli ama brostate enlargement waxaa la yirahda afka qalaad lagu yiraahdo wuu weynaadaa markuu weynaado marka wuxuu sameynaa mataqaanaa barar ayuu sameynaa markaasuu wuxuu soo breshar gareynaa ilaa kaadidii kaadi haystii uu soo dhexgala saas daraaddeed marka qofka ma kaadin kara kaadid ayaa ku istaagaysa marinkii wuxuu ku noqonaa caqabad waxaa loo baahan yahay marka in la helo marka mid bir ah sababtoo ah midka cinjirka ah ma geli karo mana la gelin karo saas daraaddeed marka kambirta ah xiliyadaas ayaa la isticmaalaa waxaa jira marka nooca labaad oo ah midka cinjirka ah kan cinjirka asaa wuxuu u kala baxaa laba qeybood oo kale ah mid oo laba af leh two way valve la yiraahdo iyo mid saddex af leh three way valve la yirahdo midka labada af leh waxaa inta badan isticmaala caruurta haweenka ragga inta badan waa loo isticmaalaa kala size ayuu leeyahay midba lambar gaar ah ayuu leeyahay waana midka ugu badan oo la isticmaalo isbitaalada farmashiyaasha mataqaana goobaha meel kasta ayaa lagu isticmaalaa midkaas saddexda af leh free way valve ha la yiraahdo isbitaalada waaweyn oo weliba isbitaalada khaaska inta badan isticmaala waxaan loo isticmaalaa in oo kaadhaysta oo kale lagu dhaqo oo dadka keliyaha ka jiran oo tubooyin keliyaha laga ha in lagu dhaqo lianna saddexda af waxay kala yihiin mid oo mataqaanaa lagu shubo biyaha lagu dhaqo mid oo kaadida ay soo qaado iyo mid oo mataqaanaa laga geeyo oo biyihii xakin lahaa kateetarka tubada celin lahaa lagu geynayo marka intaas qeybood ayuu isugu jiraa marka si guud kateetarka noocyadaas ayuu leeyahay rag iyo dumar ee caruurna way wada isticmaalaan waa sheegnay insha allahu tacaala marka laba qeyb ayuu isugu jiraa qeybta ragga sida loo isticmaalana waa sheegi doonaa qeybta haweenka qaabka loo isticmaalana waa sheegi doonaa insha allahu tacaala marka ugu horeysa sida loo isticmaalo kateetarka ragga ama kaadisaaraha ragga kow waxaad ku dhaqdaa gacmahaaga saabuun ama shay jeermis dila ah si markaasi gacmahaaga ay u noqdaan nadiif infectionkii iyo wixii oo micro organismska ama waxyaalaha ilma aragtada inta badan aan lagu arkin indhaha caadiga ah bani aadamka lagu arko weyneysada si ay meesha ugu baxaan asbaabtaasaa loo dhaqaa gacmaha dhaq markii laleeya had iyo jeer waxa aan indhaha bani aadamka arkaynina saaran oo markii weyneyse la saaro ama microscope la geeye la arkayo saas daraaddeed marka mar kastaood shaqo qabanayso caafimaad ama mataqaana aada sameynayso dhaymo ama duriin waxyaalaha la midka ah waa inaad gacmaha dhaqdaa sheey aada ku dhaqdaa jeermisdele ah qodobka labaad qallaji gacmahaaga adoo isticmaalaya maro nadiif ah oo mataqaana oo naftirkeeda steral ah ma ahan intaad gacmahaaga dhaqdo haddana isla markaas aada ku dhaqdo waxyaala aan nadiif ahayn sidaas daraaddeed marka maro nadiif ayaad ku qallajinaysaa gacmahaaga waxaad gashataa marka galofiska ama yacni gacmo gashiga qofba siduu u yaqaano galofiskaadaad xiranaysaa markaas waxaad diyaar u tahay marka shaqada inaad qabato qodobka saddexaad waxaad ku soo qabataa gacantaada kateetarka adoo marinaya jeel ama jilciso si degan markaasi adoo usoo qabanaya lianna waxaa la rabaa jilcisada tubada aada gelinayso yurithraha ama meeshii kaadida ay kasoo baxaysay waa inaad mataqaanaa aada marisaa wax jilciyo oo marinkaas kuu fududeeyo markaad jilcisada aada soo qaado aada mariso bahalka afkiisa kateetarka afkiisa waxaad markaasi si degan u gelisaa xubayntii taranka ragga ah si degan ayaad u gelinaysaa oo tartiib ah ayaad u socodsiinaysaa ilaa mataqaana kaadida ay kaaga soo gasho waad wadaysaa ama uu ka gaaro meeshii loogu talagalay inta badan kateetarka ragga ah markii la gelinayo ragga ragga waa lagu dhammeeyaa oo gebigiisba waa la geliyaa sababtoo ah ragga wuxuu leeyahay xibinta taranka ahayd oo dhowr sentimitir ah brostetkii ayuu sii marayaa wuxuu sii marayaa tubooyinkii gudaha saas markaas kadib ayuu wuxuu tagayaa kaadihaysta saas daraaddeed marka waxaa jirta marka dariiqo dheer oo la maraaya marka dariiqadaas dheera waxay keenaysaa marka kateetarka ragga in lagu wada dhammeeyo haddii uu kuu galo oo waa sidii la rabay uu ay kaadidii kuu soo baxdo oo markaasi kaadidii ay soo gasho bacdi ama yuriin baagti ay soo gasho hadday soo geli weyso marka ama uu ku geli waayo aad aad mataqaana uu ku soo celiyo waxaa lagama maarmaan ah marka bukaankaas in loo helo kateetarka birta in loo helo qodobka shanaad haddii uu ku galo waa sidii la rabay dhinaca daloolka ugu yaala ee ku shub saliingo biyo una xiriiri urinbact haddii uu ku galo waxaan sheegnay kateetarka inuu leeyahay laba af midka labada af leh ama two way valvaha ah n tuubo waxaa ku jirta bacdi kaadida gelaysa ayaa ku xiriirsan godka kaleoo yar markuu kateetarka gudaha uu ku galo oo mataqaana kaadidii uu keeno ayaad waxaad soo qaadanaysaa silingo oo toban c c ah ay ku jiraan biyo toban c c ah ama waterfall injection ayaad soo qaadanaysaa godkaas ayaad ku shubaysaa si degan ayaad ugu shubaysaa waa ku dhammaynaysaa markaad ku dhammayso waad ka bixinaysaa isla markiiba kateetarkii marka wuu istaagaya sababtoo ah kateetarkan haddaad meesha geliso ciddii meesha ku celin lahayd waa biyahaas waxaa la rabaa ciddii ku celin lahayd saas daraadeed markaad geliso marka haddaad gadaal usoo jiido ma soo baxaayo mana soo bixi karo sababtoo waxaa celinaya biyahaas ayaa celinaya tobankaas cc aad ku shubtay ayaa celinaysa markaad ka soo bixin maagto hadhowdii waxaad u baahan tahay isla dariiqii inaad marto gacmaha gashato jermis deri ah ku dhaqdo aad markaasi glofis gashato silingadii oo tobankii cc faaruqa ahayd aad soo qaadato waxaad gelisaa godkii biyaha aad ku shubtay ayaad silingali gelinaysaa tobankii cc ayaantii aad ku shubtay ayaad kasoo dhuuqaysaa markaad soo dhuuqdo isla markiiba adoon soo jiidin kateetarka ragga wuxuu bilaabayaa inuu soo baxo si tartiib uu soo baxo soo bixitaanka marka waa intaas kaas ragga marka halkaas aan ugu gudbaynaa waxaan u gudagalaynaa sida loo isticmaalo kateetarka dumarka ama kan haweenka waa isku dariiq marka ugu horeysa waxaad ku dhaqdaa gacmahaaga shay jeermis dila ah marka labaad gacmaha qallaji maro nadiif aad ku qallaji marka saddexaad galofis baad gashanaysaa intaas ka gadaal marka isticmaalkii yaa bilaamaya marka waxaa marka waxyar u baahan in la fahmo marka kaadihaysta ragga iyo kaadihaysta haweenka difference yaraa jira ay mataqaana leeyihiin kaadihaysta haweenka way ka dhowdahay macnaha tan ragga marka loo fiiriyo sababtoo ah haweenka brosteed celinaya ama ama mataqaana hibin oo mataqaana kalo ma laha yacni si toos ah markii mataqaanaa doloolkii kaadida la geliyo tubada waxaa si toos loo tagayaa kaadihaysti ayaa loo tagayaa wax badan ma qaadanaysa marka kateetarkeeda marka waxyar unbaa waxaa la gelinayaa xibintii taranka aheyd la gelinaya saas ayuuna marka kaadidii kusoo qabanayaa isla markii uu soo qabtana waxaad u baahan tahay marka inaad biyihii ku shubto sidii raggii aan biyihii ugu shubnay tobankii c c ahayd iyagana isla tobankaa c c ayaad ku shubaysaa marka dariiqaas ayaad u maraysaa markaad hadhow u baahato inaad soo saartidna isla tobankii c c aad ku shubtay ayaad intaad soo qaadato silinge ayaad ka soo saaraysaa marka si guud marka isticmaalka kateetarka iyo kan dumarka intaas ayuu ku kala duwan yahay farqigaas ayay leeyihiin waana si guud waa isku kateetar isticmaalku iyo nidaamkana waa isku mid keliya waxay ku kala duwan yihiin qaabka gelinta iyo mataqaanaa jihada saxda ah iyo qofkii yaqaanay inuu isticmaalo kaasoo ilaalinaya nidaamkii oo steralka ah ama nidaamka oo maaragta nadaafadda inuu ilaaliyo keli ayaa muhiima darsigeenii saddex iyo tobnaad halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa insha allahu tacaala si guudna buuggii gargaarka degdega aan soo akrinaynay halkaas ayuu noogu dhan yahay insha allahu tacaala dersigeeni xiga wuxuu noqon doonaa buug kale insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran
طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست